Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka iyo Gabdhaha Sayniska labada kun shan iyo labatan waxay xusi doontaa Hoggaanka Haweenka ee Sayniska iyadoo loo arko waqti cusub oo waara. Maalintan waxay ujeedadeedu tahay in la iftiimiyo doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin bulshooyinka sayniska iyo teknoolojiyadda, iyo in la xoojiyo fursadaha kor u qaadista ka qaybgalka. Sannadkii labada kun shan iyo tobanka, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu ku dhawaaqay kow iyo tobanka Febraayo inay noqoto Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka iyo Gabdhaha Sayniska. kow iyo tobanka Febraayo labada kun shan iyo labatan waxaa si wadajir ah uga dabaaldegi doona sanad guuradii tobnaad ee maalintan oo lagu qaban doono xarunta dhexe ee UNESCO. Sinnaanta jinsiga had iyo jeer waxay ahayd arrin udub dhexaad u ah Qaramada Midoobay. Sinnaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka iyo gabdhaha waxa ay door muhiim ah ka qaadan doontaa kaliya ma ahan horumarka dhaqaale ee adduunka, balse sidoo kale horumarka guud ee dhammaan yoolalka iyo bartilmaameedyada. Ajendaha labada kun iyo sodonka ee horumarka waara wuxuu ku tiirsan yahay ka faa'iidaysiga buuxa ee kartida la heli karo, gaar ahaan sayniska iyo teknoolojiyadda. Ugu horreyn, waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah gabdhaha iyo haweenka wax ka barta sayniska, inagoo markaasi ka wareysanay waxa ay ku doorteen maadooyinkan.
Magacaygu waa Ayaan Axmed Maxamed. Waxaan baranayaa hadda kulliyad la xiriirta nursing xagga caafimaadka sayniska markii la dhaho. Waxaan arkay bulshadeena oo dhibaataysan oo xagga caafimaadka markii la dhaho dhakhaatiirta ay nagu yaryihiin, hooyooyinkii oo dhibaataysan, ilmihii oo dhibaataysan. Waxaan kusii doorto oo igu sii darnay daawooyin oo kaleeto hadda xaafadda markii lasoo siiyo xaafadeena aan deganahay magaalada zaa'id ay ooga fogtay. Maamadii ilmaha markay ka xanuunsadaan qof u duro ma helayso. Dad danyar aa la iska yahay, gaari mar walba lama helayo taksi. Taasaa igu kaliftay inaan xagga nursing caafimaadka sayniska ku dadaalo zaa'id u barto weliba xagga injection ka.
Magacaygu waa Istaayil Axmed Cali. Hortii maalinta waa maalin aad u wanaagsan. Waa maalin anaga dhan noo wada farxada inta caafimaadka baratay iyo inta baraninbo. Ilan inta baranin xitaa waxay ku faraxsan yihiin waxaa jirta walaalahooda baranaya qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed gabdhahooda barteen. Marka anaga dhan waan ku wada faraxsanahay waa maalin aad noo weyn. Haa maalin gabdhaha waxay barteen lasoo bandhigo munaasabadooda.
Waxaan sidoo kale soo wareysanay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga macadka caafimaadka ee bisha cas oo ku yaala degmada Doobley kaas oo ku dhiirigeliyay gabdhaha barashada sayniska.
macadka barashada caafimaadka ee bisha cas ee dubley waxaa dhigato ama ka aflaxday een, arday badan oo wiilal iyo gabdho iskugu jiro gabdhaha dhigto waa shan iyo toban ee walow gabdho badan ay sanadihii lasoo dhaafay ee macadku u socday ay ka aflaxeen haddana hadda shan iyo tobanaa dhigato Ee, waxaana u malaysaa dee hadda in gabdhihii ay la tartamayaan wiilashii oo ay macnaha dhanka fahanka iyo dhanka waxbarashada caafimaadkaba inay hadda gabdhihii ay wiilashii la tartamayaan oo gender balance uu jiro macnaha